ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa weli ku guda jira baaritaano la xiriira weerarkii maalintii sabtidii ka dhacay magaalada beledweyne oo ay dad badan ku dhinteen dhowr qof oo lagu xiriirinayo weerarkaas ayaa gacanta lagu dhigay sida ay booliisku sheegeen hase yeeshee maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay in war rasmi ah ay soo saari doonaan markii uu baaritaanku dhammaado kooxda al-shabaab ayaa sheegatay weerarkaasi dhacay maalintii sabtidii oo ay ku dhinteen labaatan qof in ka badan sodomeeyana ay ku dhaawacmeen wariyaha iyaga magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray maalin kadib qaraxii ismidaaminta ee dadka badan ay ku dhinteen ayaa ciidamada booliiska beledweyne iyo kuwa amisom ayaa howlgallo ay ka sameeyeen magaalada waxay gacanta ku dhigeen dad lagu tuhmayo inay wax ka maleegeen qaraxa ismidaaminta taliya xigeenka saldhigga booliiska beledweyne xidigle cabdiweli cali maxamed ayaa v o eda u sheegay inay gacanta ku hayaan dad lagu tuhmayo inay wax ka maleegeen qaraxa ismiidaaminta ee maalintii sabtida ka dhacay beledweyne booliis ahaan shaqadu waa wadnaa anigu waxaan ahay sarkaal buluuska soomaaliyed ka tirsan baaritaanka waa wadnaa rag badanna waa soo qabanna haddana waa magaalada howlgalaan ku wadnaa dhibkan waxaa soo maleegay nimankii dhagarqadayaasha ahay balse annagu buluusaa nahay wax walbo oo dhaco katabatagga dembiyada iyo kahortagga dembiyada waa dhibkan waa dhacay marka yaan ka tabatagnana waa jecelnaa insha allahu kariim laakiin hadda ma caday karno wax hadda waa caddaynayna aan leenaha ma jiraan wallaahi hadda dad waa loo qaqabtay laakiin weli aniga aan isku nimaado maxaa haysaan iyo maxaa haynaa isma dhihi maya may ma waskaru qabnaa ciidamo wada shaqayn ka dhexaysaan qaybaha bulshada beledweyne ayaa tilmaamay in ay jirto habacsanaan dhanka amniga haddii aanan wax tallaabo ahi la qaadinna inay dhici karto dhibaato intan ka badan in beledweyne ay ka dhacdo waxaan ahay odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan oday ka mid ahaan ahay gobolka wuxuu u dhimi karaa haddii yani wax badanaan sheegna anagu oo sheegno oo sheegno niri war amniga war amniga amniga aan niri wuxuu u dhimi karaaya haddaan si degdega aan wax looga qaban aad iyo aad wadan u dhimaya dhibaatada waxa keeni kara siyaasadda iyo yacni dadka ku soo qulqulayo gobolka iyo dadka aan aan fahansanayn waxaa jira oo inuu cadowkaabiga u joogo aan ogeyn waxaan dhihi karaa aad iyo aad xiisad aadahay meeshaas u keenayda siyaasadda basaa xoogga la saaray waana ka dignay waa ka dignay waa ka dignay amniga xooggaba lama saarinba haddayna wax ka qabanoyna bedelin ciidamada anisob iyo etoobiya aad iyo aad aqalqal loo geli doonaa dadka shicibka qaarkood ayaa aaminsan in qaraxii maalin ka hor ka dhacay beledweyne inuu qayb ka yahay mas-uuliyad darro ka jirta magaalada iyadoo loo diyaargaroobayo doorashooyinka golayaasha deegaanka horta qaraxii dhacay intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacantana allah caafiyaan leeyahay midda labaad waa mas-uuliyad darro waaye amnigii iyo shacabkii mas-uulka laga ahaa oo la dayacay oo ay dayaceen mas-uuliyiinta gobolka qolada ka socota amisomta saasaan isleeyahay sababtoo ah waxaa loo wada jeestay siyaasad doorasho iyo nin walba kursi doon ah ma doonayeen in shacabkii ay mas-uulka ka yihiin inay nabadgelyadooda ilaaliyaan waxaas u soo jeedinaya oo tale ah siyaasadda loo wada jeesto inta laga soo jeesto shacabka mas-uulka laga yahay ha loo soo jeesto sida mas-uuliyaddooda iyo ammaankooda loo sugi lahaa haddii haddii mas-uuliyadda wax layska saaro waa laga hortegi kara maahane maba ka dhacinba qaraxba haddii si daacada looga hortagaayo oo ammaanka gobolka ama beledka ciidanka hadda lasoo tababaray iyo ciidanka amisom ay iskaashadaan iyo maamulka gobolku waa laga hortegi karaa maahane nabadgelyada siita boqolkii boqol loo sugi karaa mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo kuwa heer gobol ayaa si wada jir ah waxay u cambaareeyeen qaraxii ismidaaminta ee maalintii sabtida ka dhacay magaalada iyadoo gelinkii dambe ee maalintii shalayna ay magaaladu yimaadeen labo ka mid ah golaha wasiirada si ay uga tacsiyadeeyaan dadkii ay ahladoodu wax ku noqdeen qaraxa ismidaaminta xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn